wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda dalsan qodobada ugu waawan warkeena habeennimo aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa dahafuray tartankii kubadda cagta ah ee maamul goboleedyadii gobolka banaadir tartankii maamul goboleedyada ah ay isaga hor yimaadeen hirshabelle iyo galmudug ayaa maanta ku soo dhammaaday barbaro kulankii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee madaxweynaha maamulka somalilan uga socday jabuuti ayaa halkiisii ka sii socdaa maamulka puntland ayaa sheegay in iyagu ay ka hor imaanayaan heshiis walba oo dhex mara maamulka somalilan iyo dowladda dhexe ee soomaaliya dadka ku dhaqan deegaanada robabku ay baabi'iyeen gobolka geda ayaa sheegay wiil inay jiraan dhibaatooyin lasoo dhibaatooyinkii dadku ay kala kulmeen roobabkii ka da-ay gobolka gedo qaybo ka mid ah akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan ururka xamaas ayaa soo riday diyaaraddii nooca qumaatiga u kaca ay leeyihiin ciidanka yuhuudda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas waa qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaa oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kii cayaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyadii gobolka banaadir ee muqdisho ka furmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamdi cabdi barre ay weheliyeen qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada oo ka mid yahay wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda soomaaliya agaasimadoonka qaranka ee gobolma dowladda dhexe ee soomaaliya agaasimaha salaa ciidanka booliska soomaaliyeed taliyaha ciidanka nabadsugidda gobolka banaadir saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda xildhibaano iyo wasiiro ayaa ka qayb galay daafurka tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa shacabka kasoo qayb galay munaasabadaasi daafurka hay-adda cayaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyadii gobolka banaadir uu sheegay in isdhexgalka bulshadu ay qayb ka tahay nabadda waxaana sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ka qayb qaabtaan isdhexgalka islamarkaana sidoo kale la badeeyo kulamada kubadda cagta ah si bulshadu isu dhexgasho waxaana ugu baaqay qeybaha ka qeybgelaya tartankan kubadda cagta ah inay la yimaadaan ciwaar wanaaga
ciyaarta micnay leedahay macnaha ugu weyn waxaa waaye kow in la ysbarto isdhexgel yimaado lagu saaxiibo la ysugu yimaado waa qayb ka mid ah ujeeddooyinka ay ciyaarahani xambaarsan yihiin waxaa laba ah in ay dadku wada farxaan runtii waa u jeedaan inta qof ee faraxsan maanta ama halkaan ha joogaan ama ha daawadaan oo ha kala socdaan shaashada telefisyoonka ha kala socdaan ama ha kala socdaan social media ha kala socdaan intaba dhammaantood waa faraxsan yihiin waxaa runtii farxad weyn noo ah inaynu kulligeen maanta intaan halka isugu nimaadno aan ku wada faraxsanaanno innaga oo kala saboorgaraynayna dabcan haddii la tartamo qoloba qolay saboorgaraysaaye laakiin waxaa ina mideeya inaan wada faraxsannahay kulligeen marka waa ilahay maadi annaguna waan ku faraxsannahay ciyaaraha galabta inoo furmayna waan ku faraxsannahay guul waaye waxaan idin rajaynayaa ilaahay idankiis inay ciyaarahani guul inoogu dhammaadaan sanad walbana haddii la idhaahdo innagoo intan ka sii badan horumarkeennu ka sii wanaagsan yahay isdhexgalkeennu ka sii wanaagsan yahay inaynu isugu imaanno haddii la idhaahdo ciyaarahan iyo kuwo la midaba marka mar kale waxaan leeyahay hambalyo waxaanu hambalyaynayaa labada guruubee inoo furay waxaan u sii hambalyaynayaa guruubka guulaysan doona haddii la yidhaahdo kolley qolon baa guulaysan doontee qoladaasaan usii hambalyaynayaa aniguna qolada guulaysato baan la jiraa marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantiin ciyaaruhu maanta saasay inoogu furmeen waana ku faraxsannahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawasho wacan nasashada kadib daawasho wacan iyo ciyaar wanaag ayaan rajaynayaa haddii ilahay
tartankii maamul goboleedyada dalka ee gobolka banaadir oo maanta si rasmi uga furnay garoonka kubadda cagta ah ee istaadii muqdisho ayna ku loolamayeen maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug ayaa waxay u dhacday si wanaagsan waa kan xasan laki ay uu gobjoog ka ahaa ciyaartaasi ayaa noo faaqidaya
Yes, yes.
ciyaartu waa hal iyo hal daqiiqadii ugu dambeeye ayay maraysay garoonku waa u isbedelay jawigu waa u isbedelay ciyaartu waa isbedeshay waa hal iyo hal hal iyo hal waa wax kale garoonka hal iyo hale maraysa ciyaarta hirshabeelle hal galmudug hal garoonka maanta waa u caawa ilaa xilligan fiidkaa wuu camiran yahay ajajajaja hal iyo hal hal iyo hal hal iyo hal kubbaddu waa cad iyo madow kolba meel bay kula rogrogtaa oo ay kula aadaa hal iyo hal
tartankan maamul goboleedada ee dalka iyo gobolka banaadir ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho iyadoo markii ugu horeysana garoonka kubadda cagta ee staadium muqdisho tartanka lagu qabto garoonka ayaa cadad ahaan waxa uu qaadaya in ka badan lixdan kun oo qofood iyadoo maantana ay ahayd maalintii ugu horeysay dadku inta badan ay u soo daawasho tageen furitaanka tartankan kubadda cagta ee maamul goboleedada iyo gobolka banaadir iyadoo magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti uu ku sugaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo hogaamiyaha maamulka somalilan ayaa lagu wadaa inay sii socdaan wadahadalka la doonayo in dib loogu soo cusbooneysiya u dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba muuse bixi cabdi oo ku sugan jabuuti oo garwadeynkana kulankan uu ka yahay madaxweynaha jabuuti ismaaciil margiile ayaa la doonaya dib loogu soo ambaqaado islamarkaana wadahadaladii u dhexeeyay soomaaliya iyo maamulka somalilan dib loo bilaabo iyadoo hakad uu ku yimid sanooyinkii ugu dambeeyey madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo isagoo garwadeyn ka ah islamarkaana googashan fidi ay rajeynaya in labada dhinac isku afgartaan inkastoo ay soo baxeen caqabado ku saabsan kulankan labada dhinac oo somalilan ay wadato in dowladda soomaaliya ay ka dalbanayso inay aqoonsato xuduuddii dowladda ingiriiska ee u dhigtay somalilan taasoo noqonaysa in qaatumo s c iyadu ay qayb ay ka noqonayso maamulka somalilan arrintan ayaa caqabad ku noqonaysa kulanka labada dhinac halkawarkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan cururka xamaasaha garabkiisa kataib ciisadiim khazam ayaa markii labaad ku guulaystay diyaaradaha nooca qumaatiga ukaxa u kac ciidanka yuhuudda ay leeyihiin inay soo ridaan gantaal lagu farsameeya dalka ruushka ayay u adeegsadeen diyaaradda labaad oo ku soo dhacday marayka khaza iyadoo ciidanka yuhuudda haatan ay la soo daristay walwal ku saabsan diyaaradahooda kuwa qumaatiga u kaca ee helikabtariska loo yaqaan ee jawigu hoose ku socda islamarkaana duqay ka geysanaya xaafado ka tirsan marinka khaza dhaawacyada ciidanka yuhuuddan ee qaadaya ay u cabsi qabaan in gantaalkan ay heshay ururka xamaasa ay caqabada fara badan ku noqon doonto inay diyaaradahaas isticmaalkeeda gebiahaanba meesha ay ka baxdo warkii habeennimo dalsan redionanageeta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel